waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
bal wax yar marka hore waxaad noo bilowda xanuunkan markuu kugu dhacayay maxaad dareentay Cal- calaamadihii ugu horreeyey aad dareentay maxay ahaayeen rida xasano sida aad horta la socoto coronavirus ee dadkan isku si uma qabto anigu runtii waryo t v ka shaqeeyaan ahaa meelo badan ma tegin gurigayga iyo studiohayga iyo iyo meelaha laga soo adeegto ilaa hadda sida uu igu soo gaaray ma garanayo laakiin qiyaastii waxaan isleeyahay waxaan isleeyahay goobaha aan ka adeeganayay oo sida dukaan aada u weyn oo la yidhaahdo targetka oo cunooyinka iyo waxa laga ade la- laga adeegto waa waxaan isleeyahay qalabka lagu riixayay mataqaanaa ama lagu adeegto gaari yarka oo lagu adeegto maalmihii hore aad baa loo nadiifin jiray marka maalin maalmaha ka mid ayaa waxaan arkay meeshii aada u buuxda runtii wasus waan wasuusay oo waxaan maxaa maanta meeshaan mant ka dhacay sidoo kale dadkii nadiifin jiray oo ridda taagnaa oo qalabka sanitizerska ama qalabka wax lagu nadiifiyo oo gaariga intaada qaadanin alcoholada ay waxaa marin jireen oo qofka kama joogin marka horta arrintaasi waxaan isleeyahay dukaankii baa lagaa soo raacay qaabka aan marka aan wax u dareemay wax yar aan ku daro ee bishii hore lasoo dhaafay markay ahayd koob iyo labaatankeedii anoo xafiiskayga iska fadhiya ayaan waxaan dareemay in surkal igu dhuftay sidii qof macnaha looto surka looga dhuftay oo kale sidoo kale waxaan dareemay madax xanuun deg dega coronavirusna niyadda waan ku hayay balse arrintaa markaas uma qaadanin coronavirus ee waxaan u qaatay maalintaas oo aan aada u shaqeeyey iyo qolkii aan joogo oo kululaa baa waxaan u qaatay iyo anoo teleefano badan ku hadlay marka waxaan isiri amay waxaa hadda ku haya yihiin ee, wax mataqaanaa ee, ee, aan amay yihiin mataqaanaa maanta kulaylkii iyo teleefoonkii badnaa oo aad ku hadasha amay tahay ee, maalintii marka saddex iyo- ee, ko- laba iyo labaatankii bisha ee, qandho badan baa i qabatay oo runtii i qabatay Een, waxaan waxaan dareemay in mataqaanaa jirkii oo dhan sidii qof duballe la dhacay oo kalaa noqday Een, waa dhaqaaqi waayey socodkii waa igu adkaaday Een, kadib baa marka waxaan go-aan ku gaaray inaan iska fiiriyo bal inaan coronavirus qabo xaggee tagta markaasoo isaga baarta waxaan tegey een, waxaan tegey isbitaalka henebin la yidhaahdo oo runtii isbitaalada ugu waaweyn ee state of minnesota oo magaalada minneapolis ku yaala baan tegey Een, isbitaalkii markaan tegey een, meel aada u fog baa la istaajiyey sidii mataqaana in madaxtooye la waardiyeynaya camal meel fog baa la istaajiyey istaag baa la yidhi meeshii baan istaagay Een, runtii markaas glovesna waan qabaa afkana waa ii xiran yahay Een, waxaa ii yimid qof neers ah nin neersa ii yimid wuxuu yidhi maxaa u socotaa waxaan idhi inaan iska fiishaan rabaa coronavirus inaan qabo adareyskana runtii nin saaxiibkay oo coronaviruska uu ku dhacay oo aada iila soo xiriirayey baa isiiyey oo yidhi maxamedow haddaa iska shakido ee, waxaan jeclaan lahayn inaad ee, tagtid isbitaalkaas oo aada adareyskiiba isiiyey iyo meesha wax lagu baarayay kadib wuxuu i weydiiyey ninkii neerska ahaa dhowr su-aalood oo deg deg u i weydiiyey qandha ma ku haysaa Een, maxaa kaloo ku haya waxaan u sheegay qandho inay hayso waxaan u sheegay in xoogaa aan dareemayo mataqaanaa sow trood inaan dareemayo waxaan kaloo u sheegay in mataqaanaa aan ee, dhadhankii xoogaa uu iga soo dhumayo iyo jirkoo dhan oo i xanuunaya isla markiiba wuxuu yidhi waxay u badan tahay inaad coronavirus qabto Een, meel qolaha la igeshay meeshii baa mataqaanaa ners baa iigu yimid nerski baa informationki baa layga qorqoray Ee, kadibna waxaa la ii sheegay in laiga qaadayo ee, coronavirus test kadibna waxaa la yidhaha swipe ama waxa la yidhahda daalada mataqaana ma- lagu dhukaydo oo kale ama mataqaana ii sheegay yaryarka ah oo ee, lagu qaado mataqaanaa ee, dhacaanka iyo lagu qaado baa sanka inta oo aada u dheer baa sanka laiga geshay ilaa aan is-iriba toloma maskaxdii bay soo taabteen waana ii sheegeen inaan kufici doono indhaha aan ka ilmayn doono een, muddona aan mataqaana xoogaa ay dhibi doonto arrintaas adigu sidii baa la iiga qaaday Ee, sidoo kale qol igu dhegan waxaa la keenay qof islaan waa yeela oo cadaan ah oo iyadana laga qaaday Ee, kadibna waxaa la sameeyey een, dhakhtar baa ii soo galay waa i waraystay dhakhtarkii marka wuxuu yidhi waxaan fiirinaynaa buu yidhi inaad u baahan tahay inaan emergency ku gelino iyo inaad u baahan tahay inaad gurigaaga ku noolaan kartid labadaa midkood baan fiirinaynaa cudurkaana waa cudur wuxuu yidhi dhuu or dhaay ah ama waad ka badbaadaysaa ama waad u dhimanaysaa wax u dhexeeya ma jiraan oo qof meel dhex fadhihi doona ma jiro walwal buu igu abuuray ninkaasi dhakhtarka ahoo runtii aad buu ii walwalgeshay kadibna wuxuu iga dhegaystay neefta dhabarkuu iga saaray sharkuu iga saaray meelaha neefta oo laga dareemaya neefta kor jiid hoosu jiid buu yidhi kadibna muddo yar kadibna waxaa iisoo galay laba dhakhtar waxayna igu yidhaahdeen congratulation waan mataqaana waxaan ku faraxsannahay inaadan wax wiisin la dhaho wax qayla ah ama wax shanqar ah inaysan kaa yeeraynin jirkaaga iyo shafkaaga aysan ka yeeraynin marka waxaan dadka waxaad noqon doontaa dadka aan guriga loo diri doono annagoo weli aan hubin inaad qabtid berri baana waxaan ku siin doonaa waxaan ku siin doonaa berri hadduu alla idmo testiga aan kaa qaadna inaad karoono qabtay in kale laakiin wax shanqara oo xabadkaaga iyo shafkaaga ka yeeraya ma jiraan saasaa marka guriga la igu diray waxaa igu naxdin badnayd islaantii laba qolka yar igu dhegan iyadana sidoo kale banaankan aan xoogaa yar wada fadhinay islaantii islamarkiiba waxa u yimid tiim xirxiran oo aada u duuduuban islaantii in lagu duuduubay bac oo mataqaanaa lagu dhar loo gashay oo dharkeedii laga siibay iyadoo madax qaawan oo mashiino lagu xirayo horteyda orod lagu marsiiyey aruada halkaas aada baan u farxay waxaana la ii sheegay in islaantaas waayeelkaa laga helay coronavirus dhakhtarkiina ii sheegay in shanqaro badan iyo mataqaanaa dhawaaqyo badan uu shafkeedu ka baxay waa gartay gurigaad ku noqotay maalin kadib natiijadii baa laguu sheegay oo lagu yiri haa xanuunkii waad qabtaa karantiilka guriga maadaama reer aada leedahay caruur ay ku joogaan sidee ku ku maaraysay inaad guriga isku karantiijay iyadoo reerka degan yihiin runtii gurigu wuxuu leeyahay runtii inkastoo guriga qolal badan musqulo badan badan uusan lahayn masquluhu aada bay noogu yaraayeen balse qolal badan buu lahaa qol ka mida oo qolkii odagii iyo maamadu anagu xaajiyadu deganayn baan galay waxaan ka codsaday caruurtii iyo xaaskii inaan la iisoo gelin oo mataqaanaa qolkaas aan ku xirnaado dhakhtarkina runtii wuxuu igula soo dardaarmay ha seexanin oo ha iska seexanin qolka dhexdiisa waxaad samaysaa waa inaad isdhibtaa maalinta waa inaad baxdaa oo lugaysaa sababta ah haddii sariirta aad iska saarnaato immune systemkaagaa sii dhimanaya marka dhakhtarku marka wax badan oo intaasun buu isiiyey dhakhtarkaygii kalena waa la xiriiray oo caadiga ahaa oo dhakhtarka i ahaa isagana wax fiican iima sheegin laakiin waxyaabaha aan anagu ku sarfaaf gareeyey oo runtii cajiibka ahoo sida ay mataqaana dhakhaatiirta iyo aysan noola tacaalaynin iyo dadka soomaalidu say mataqaana isu soo wacayaan kuula talinayaan qolkii markaan galay oon isku soo xiray saaxiibo badan iyo qaraabo badan oo isoo wacay waa waxay ii sheegeen inaan isticmaalo sanjabiisha inaan isticmaalo bahalka la yidhaahdo xabasowdada inaan isticmaalo toonta inaan isticmaalo wax walba oo mataqaanaa wax walba oo oo ku saabsan mataqaanaa kuleyl kuleylo ah oo mataqaanaa la cabo iyo waxaasoo miiran iyo basal inta la isku jarjaro baa biyo kulul inta la igu soo shubay isgab laigu siinaya markaasaan isku uuminayay gelinka horena waa isku uumin jiray gelinka dambena waa isku uumin jiray maalintiin waxaan isku dayi jiray bal soddon saa soddon daqiiqo labaatan daqiiqo inaan soo socdo arrintaasaan ku badbaaday oo runtii wakti badanna geliyey runtii waxyaabaha bahalkan uu leeyahay oo aan aan kaga yaabay waxaa kamid ahaa qandhadu waa joogto maalin walba waa qandhadu joogto ahay sidoo kale dhadhankii baa iga tegey sidoo kale urti baa iga tagto waxba iima urayaan sidoo kale waxyaabaha uu leeyahay waxa weeye ilaa qofka hadduusa waxba cunin labada wiig musquul ma gelin laba wiig musquul ma gelin oo waxba jirkeyga kama imaanin waxaa kaloo kasii daran kaadida way isbedelaysaa oo malaha waxaan isilma toontii iyo wixii aan cabayaa isaga karoonaha abuuray waxaan dareemayaa in ay isbedelayso kaadidayda oo mataqaana ay isu bedelayso sida jaallo qof mataqaana dehydrated camal isu bedelayso anoo biyo badan weliba markaas cabayay marka qandhada joogtay ahayd muddadaa marka adigu laba wiig baan sidaas ahaa qufacbaa marka maalmi u dambeeyey marka markii aan waxyaabaha i caawiyo waxaa kaloo kamid ahaa baalka layidhaha tinal m b la dhaho oo oo runtii markii aan aan liqaba isagoo jirkeyga oo dhan uu ku ficnaanayay finalku wuxuu ku fiicnaa qadhada markay qabato waa kaniiniyada markii dambe waa kaniiniyada qandhada jabiye miyaha finalku waa xanuun baabiyo wey kiniin xanuun baabiyo oo tinol la yidhaahdo wey kiniinigaas een, runtii aad buu ii anfacay sababtaa mar walba oo aan cuno qandhadu dhaqso iga jabaysay Een, kadib saaxiibo badan oo isoo wacayba waxay igula taliyeen qandhada ha iska jabinin haddaa qandhada dhaqso iska jabiso een, bahalkan kaa bixi mayo runtiina arrintaasi run bay noqotay Een, markii aan aan een, kiniinigii iska daayey ilaa qandhadu waxay la dagaalamaysaa viruskii jirka jir- jirkii baa isdifaacaya marka kaniinigu wuxuu joojinayaa difaaci jirku joojinaya ilaa qandhadii hadday jabto qandhadani waxay la dagaalamaysaa waa viruskii wey marka haddaad jabisa marka viruska wuu kugu sii badanaya marka dad badan oo saaxiibaha la taliya waxaa la yidhi qandhadan jabinteeda badan iska daa inay aad kaaga badato oo aad adkeysan weyda maahane isku day in jirkaagu uu isdifaaco sababtoo ah jirkaagu boqolkiiba sagaashan waxay u badan tahay qof jirkiisu isdifaaci kara inaad tahay sababto haddii kale dhakhaatiirtuba kuma soo deyseen marka arrintaasi dhowrkii maalmood oo u dambeysay runtii markaan iska daayey een, arrintaasi waxay ii noqotay in aan mataqaanaa een, qandhadii jirkaygiiba aada isu difaacay kadibna qandhadii waa iga yaraatay waa iga yaraatay si usii yaraanaysana waa iska tagtay waa garta kadibba maalinba waxbaa ii- maalinba waxbaa iga yaraanayay maalinta eh, waxaa iisoo noqday inaan waxa ii uraan waxaa iisoo noqday inay cunnada ii dhadhanto waxaa iisoo noqday eh, maxaanku yidhaahdaa een, in mataqaana qandhadii iga tagto kadib jirkii baa haddana iisoo fiicnaaday oo waxoogaa waxaan dareemay mataqaana in jirkii jir burburka iga sii yaraanayo Een, kadib marka waxa la- waxa iiso- iisoo haray bahal qufac la yidhaahdo baa iisoo haray intaasna marka stateku way soo wacayeen oo statekeenu qofku markaa rajiisgarayso israjiisgarayso stateku wuxuu ku wareysanaya xaadkaaga ma kuu soo gashaa ilmahaaga ma kuu soo galaan yaa is malaynaysa inay kuu dhow yahay yaa guriga yaa wax ka qaaday xaaska alaabadii keen keenaysa iyada lafteeda laba iyo toban maalmood baa waxaa la yidhi ilmaha iyaysan la associate garaynin oo macnaha u dhawaanin oo ilmaha iyo qol kala gooniya waa inay degtaa lafteeda qol kala gooniyaan dejinay oo xoogaa balsaan u hubino inuu symptomkii uusan gaarin adigu alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin een, een, waxaa i- ku- igu haray qufac joogto ah igu haray qufaca weli qeyb yar buu igu harsan yahay adigu afar beri ka hor baa stateku waxay ii ogolaadeen in mataqaanaa aan een, aan banaanka u bixi karo shaqadayda ku noqon karo laakiin tabar ma jirto wax tabar libaarka cilada kaloo leeyahy waxa waaye qofka wuxuu ka ridayaa een, culayska maaragta hadda anigu weyd badan wa- weyd badan ma- ma aanan dhuminin aad u tiro badan laakiin waxaan dareemayaa inaan mataqaanaa tabartii inay iga tagtay oo aan u baahanahay inaan tabar yeesho oo adigu saddexdii maalmood oo hadda ugu dambeysay afartii maalmood oo ugu dambeysay oo stageku ifasaxay Mhm.
oo uu yidhi mataqaanaa ee waad bixi kartaa oo shaqadaadaad ku noqon kartaa een, stateka su-aalaan weydiiyey waan leeyahay een, ee, waxaan ahay mataqaanaa een, haddii aan banaanka u baxo cudurkan mar labaad ma igu dhici karaa anigu ma gudbin karaa marka anagu ma dhigi karna yidhaahdeen een, cudurkan waad gudbin kartaa ama waad ee, maxaan ku yidhaha ama ama waad qaadi kartaa sababtoo ah ilaa hadda ma hayno qof cudurkan intu ku dhacay oo mar labaad haddana uu ku dhacay ma hayno taa marka macnaheedu waxa weeye qofka cudurkani ku dhaco waa tallaalan yahay camal bay noqonaysaa sababtoo ad- intaasoo kun oo qof buu ku dhacay statekeena ilaa lix boqol oo qof aa u dhimatay Een, ilaa haddana qof inta cudurka ka kacay uu mar labaad kusoo dhacay oo hadda dawladdu dib ay u tasigaraysay lama hayo marka een, taas marka waxay ku qadarinayaan oo leeyihiin een, cudurkani cudur qofku mar hadduu ku dhaco ee, boqolkii sagaashan iyo sagaal cudur soo noqda ma ahan sidoo kalena mana qaadi kartid mana gudbin kartid waa gartay Ehm, maxamedow markii xanuunkan uu ku qabtay oo qandhadii ugu horreysay ay ay ku qabatay eh, dabcan caadiyan dadka iskarantiilka afar iyo toban maalmood baa loo qabtaa imisa u dhexaysay xanuunkii u horreeyey iyo markaad dareentay in qandhadii ay kaa baxday een, xanuunkii uu kaa baxay ma afar iyo tobanka maalmood baa u dhexaysay mise way ka yareen mise waa ka badnayd
niga way ka yarayd way ka yarayd afar iyo tobanka maalmood way ka yarayd Een, anigu waxaan isteedgareeyey oo la- la la yiri waad qabtaa afar iyo labaatankii bishii hore oo lasoo dhaafay Een, marka aan een, runtii een, had- wax- marka laleeyahay mataqaanaa ba- oo magaalada aadi kartaana hadda waxaa kasoo wareegtay almost lix beri oo- toddoba beri ba hadda kasoo wareegtay marka adigu waa waa wax adigu toban beri meelahaasa weeye Eh, guud ahaan eh, jaaliyadda waxaad tidhi saaxiibo badan baad leedahoo sidoo kale xanuunka uu ku dhacay oo kusoo wici jiray oo talooyinka kula qaybsan jiray marka xanuunku ma aad buu eh, jaaliyadda soomaalida u dhex galay baad leedahay runtii minnesota jaaliyadda soomaalidu aada buu u dhexgalay runtiina wuu soo badanaya dadkeena soomaalida hadda aad buu ugu soo badanayaa wefkii hore ama qeybtii hore dadka soomaalida ma taabanin laakiin bishan hadda aan ku jirno oo oo may ah oo hadda aan ku jirno bishaan dadkii ugu badnaa oo soomaali ah buu cudurka ku dhacay xaafad guri aan hadda laga qaylinaynin ama guri uusan qof ama laba ka qabin waa yarya aad baa dadka soomaalida ugu fideen waxyaabaha dadka dadka waxaa kasii daran dadkii tuulooyinka ah oo meelihii hilbaha lagu qaleyey oo mataqaanaa turkey storkii iyo meelaha digaaga lagu qolay iyo meelaha lo-da lagu qolay iyo aad baa mataqaanaa dad badan oo soomaaliya oo kulli waad aragteen baan umalaynaya iyadoo dad badan oo soomaaliya oo mudaharaadayo xataa iyagoo jiran baa laleeyahay shaqeeya sababta cunooyinka iyo hilbuhu waxay kamid yihiin waxyaabaha essentialka ay kamid yihiin oo aan laga maarmin marka haddii warshada la debiyo haddii warshada la damiyeyna hadda essentialkii baa dhumaya oo dadku waxay cunaan ma helayaan dadka ka shaqaynaya hadday meesha ka tagaan oo la yidhahdo waa jirinta guriga joogna marka dad badan oo soomaaliya iyo dad badan oo mexicaana iyo dad badan oo mataqaana dadka masaakiinta minority-ga ah oo lagu shaqeeyo meelaha ka shaqeeyo waxaa lasoo sheegayaa in mataqaana iyagoo xanuunsan ay ku shaqaynayaan marka waxaan filayaa hadda dadka soomaalidu aad buu noogu soo badanayaa maalinba maalinta ka dambe kusoo badanayaa waxaa kaloo hadda la iisoo sheegayaa in dad badan oo soomaaliya aysan istasgaraynayninba oo isbitaalka ay ka baqayaan aniguna waa ku dhiirada inaan isbitaalka aado laakiin dad badan oo soomaaliya isbitaaladii ay ka baqayaan oo waxaas loo sheegay ama laleeyahay qofka haddii mar haddii laga helo oo i c u da la geeyo mashiin baa inta lagugu xiraa lagaa tegayaa marka waxaasna kolley wax runa ma ahan oo wax runa ma ahan qofka dad badan oo lala tacaalay oo lasoo mataqaanaa soo ficnaaday baan anigu la hadlay oo laakiin qofkii maragiis galaada waktigiisa galo cidna ma celin karto marka bakdin badan darteed dad badan baa guryaha jooga oo halis ugu ah inay xataa guryaha ku dhintaan waa garta ugu dambeynta adoo aada u mahadsan maxamed wardheerow guud ahaan dalka maraykanka waa dalka ugu badan oo hadda dadka ugu badan oo ay ku dhinteen oo u dhinteen xanuunkan caalamka o dhan marka la fiiriyo dood weyn baa jirta oo ah federaalka iyo gobollada u dhexaysa go-aamada gobolladu waxay ku xiran yihiin in dimuqraadi haysto in republican haysto doodaas guud xaggee minnesota gobol ahaan ka taagan tahay waddanka ma ma furfurmaya ma weli ma xirxiran yihiin gobolku doodaas guud xaggee gobolkiinu ka taagan yahay runtii waxaad moodaa arrinta coronavirus markay noqoto waxaad moodaa inaan cidna dowladda maraykanka federaalka cidna aan laga amar qaadanaynin sababtoo arrintan arrintan cudur weeye nin walba oo governor ama nin walba oo mataqaanaa guddoomiyaha gobolka ah awood wuxuu uleeyahay in wixii caafimaada iyo wixii emergency ah ee gobolkaaba bay wax ka go-aan oo guddoomiyaha gobolkay wax ka go-aan annaga minnesota waxaan ku jirnaa gobolada runtii marka loo fiirsho coronavirus uusan saameyn badan uusan ku samaynin sida anagu ma nihin new york oo kale iyo california oo kale iyo ma nihin waxa waay waxaa laga sheekeynaya dhowr iyo toban kun iyo afar iyo toban kun iyo saddex kun oo dhimatay iyo annaga hadda statekeena waxaan ku jirnaa stateyada ugu hooseeya ilaa lix boqol oo qof baa naga dhimatay oo dad waaweyn oo waayeela u badan hadda statekeenan governorkeena wuxuu hadlay arbacadii lasoo dhaafay buu hadlay shalay sadaraad buu hadlay wuxuu sameeyey markii hore waxay ahayd stay home wax la dhawaa in guryaha la joogaa laakiin hadda wuxuu fasaxay in guryaha laga bixi karo balse qaab kale oo farsamaysan buu wuxuu u dhigay wuxuu leeyahay meelihii restaurantyadii iyo timajarayaashii iyo meelihii muhiimka ahay oo dadku inay tagaan ay ahayd oo mataqaanaa buu wuxuu yihi lama furi karo marka qofku inuu guriga joogo iyo inuusan joogin wax dhib lamana laakiin luqadii buu bedelayaa sababtoo dadkii dhaqaalaha lahaayo ama dadka republicaanka ha noqdaan ama dadka warshadaha le ha noqdeen ama dadka waddankan dhaqaalaha kule waxaa ku dhacay dhaqaalo badan baa ka baaba-ay oo aada u baaba-ay maalinba maalin intaas bilyan oo dollar bay khasaarayaan marka dawladdii waxay isticmaalaysaa marka dadkeena way badbaadinaysaa sidoo kalena waxay rabtaa inay hubiyaan inuusan bahalkan aada u fidin marka labadii biloodoo hadda lasoo dhaafay governorkeenu guddoomiyaha gobolkeenu every two weeks buu ku darayey marka hadda waa lagu daray hadda two weeks oo waxaa lagu daray in aan la furi karin meelaha mataqaanaa la isugu yimaado maqaayadaha jiimamka meelaha lagu jimicsado dhammaan meelaha necessitiga ahayd oo dadkay u baahnaan jireen maqa waxaas oo dhan in mataqaanaa la joojiyo laakiin juun kowdeeda baa waxaa la sheegayaa inuu mataa wuxuu noo sheegay in mataqaana juun kowdeeda inuu ka dhig laakiin juun kowdeeda macnaheedu ma ahan in la furi doono juun kowdeeda in la furana waa laga yaabaa inuu laba weyn oo kale ku darana waa laga yaaba waxaan waxay mar walba waxaa la qiimeynayaa inta qof ee la testgareeyey oo maalin walba everydaily la- la tirinayo oo coro- hadduu marka coronavirusku soo badanayo oo dadku badanayaan wuxuu ku khasban yahay dadka in guryaha lagu hayo marka farsamadaasu hadda gobanarkeena isticmaalaya hadda
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho